magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay kulan lagu dhiirigelinaya arday bartay xirfadda gacanta kulanka ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay maamulada puntland iyo galmudug xubno ka socday ururada bulshada iyo aqoon-yahano maamulaha maxadka farsamada gacanta elite academy ee magaalada gaalkacyo injineer cabdirashiid ayaa ka waramaya fursadaha ay ku tababareen dhallinyaradan
gaalkacyo waxaa la furay labaatan iyo toddobadii bishii lixaad laba kun labaatan iyo shan waxaa noo buuxsantay saddex bilood oo iskuulka uu ka furnaa magaalada gaalkacyo saddexdaa bilood ee uu furnaa elite academy waxaanu qabanay koorsooyin kala duwan waxaan samaynay seminaaro iyo tababaro kala duwan waxaan caawa halkan kusoo bandhigi doonaa haddii alla idmo xirfado iyo luqado intaba haddaan ku hormaro xirfadaha aan soo bandhigi doonno waxaa kow ka ah xirfadda c c t v camerada oo ah barnaamijka hadda casriga ee adduunka hadda uu ku shaqeeyo sidoo kale xirfadda xigta ee aan caawa soo bandhigi doonno waa xirfadda camerada ama video editing ama an camera iyadana waxaa loo tababaray arday weliba u badan wariyaasha gobolka qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa bogaadiyey dhallinyaradan bartay xirfadaha saddexaad aada ugu mahad celinayaa baxda bahda elit academy oo horumarkan ballaaran ku samaysay muddo kooban oo saddex bilood ah wixii quruxda badnaa la soo bandhigay hadday caafimaad tahay hadday harqaan tahay hadday makeup tahay hadday c c t v tahay iyo wixii la midkaa oo mahad celinaya aad baan ugu ammaanayaa brother boqor fahad boqor bashiir iyo ragga odayaasha ay hawshan kula jiray quruxda iyo sharafta iyo karaamada gabdhaha iyo wiilasha yararka ee meeshan ay caawa gaalkacyo ka soo jeediyeen wax badan oo badan oo badan oo sumcad iyo sharaf ayay gaalkacyo usoo jiidaysaa waxay sheegaysaa inay gaalkacyo nabad tahay waxay gaalkacyo sheegaysaa inaynu xilligan halkan fadhino wanaageeda iyo khayrkeedana guud ahaan reer mudug oo dhan ayuu wuxuu u yahay sharaf
maxadkan ele wuxuu soo saaray wax loo baahnaa oon la heli karin oo ka jirin deegaanka waxaan leeyahay xirfadaha aada soo bandhigteen ama aada barteen ardayda mudane boqor bashiir waa ku mahadsan tahay inta ka dhimanna ha lagu daro waxaan ku talinayaa run ahaantii horta c c kamerada waa waxyaabaha ugu muhiimsan gabdhaha waxbarta ee farsamo yaqaanka ah islamarkii si gaar ani farxad waxay intaa ururada haweenka tiim ka mid ah xoghayaha ururka haweenka joogto mudane yurub oo awalna makaanignimo baratay koosasku waa ka horreeyey haddana shaqaanka baratay iyo dhammaan tiimka meeg abka gabdhaha cilaadka ii ballan qaaday gabdhaha emergency-gaana waxaan leeyahay aada iyo aada u mahadsantihiin tiimka oo suudhabaasha iyo maxay ahayto waxaan idin leeyahay aada iyo aad baan ku faraxsanaha waxaan codsanayaa inaan halkaan ka caddeeyo inta khatarood aad ka badbaadisay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada gobolka mudug hadday dhallinyaradu xirfado bartaan waxay ka badbaadayaan tahriib waxay ka badbaadayaan askarayn waxay ka badbaadayaan in qaab kale maskaxdooda loo bedelo xirfadahan iyo akademiyadan in la ballaariyo oo puntland na xarumo ay ku yeelato galmudugna xarumo ay ku yeelato waxaa halkaas caaw lagu soo bandhigay wax aanna anfacayn waxaan ummadda u ahayn maxaan ku idhaahdaa u ahayn lafdhabar u ahayn ma yaalaan qofku inuu isku fillaado qofku inuu isku fillaado wax ka fiican oo la samayn lahaa lama arko isku fillaasho waayo waxaan si kastaba maxadka farsamada gacanta ee ileed academy ayaa door muuqda ka qaatay xirfad siinta dhallinyarada galmudug iyadoo dhallinyaro badan oo wax ka bartay ay hadda ku shaqaystaan xirfadda